bismillahi raxmaan raxiim maanta waa toddobiyi tobanka decembar waa maalintii xasuuqa loo geystay halkan aan taaganahayna weerarka ka dhacay lagu soo qaaday xarunta xisbiga wadajir halkaas ay ku geeriyoodeen ayna ku shahiideen shan wiil oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xisbiga isagoo arrintaas ka duulaya wuxuu go-aansaday inuu maanta dhigo barordiiq lagu xusayo looguna duceyna dhallinyaraas ayaga ah laakiin waxaan la kulanay maanta wax aada iyo aad dadka soomaaliyeed oo dhan ama taag ugu riday ka fajiciyo inta goxgaradka ah iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed odelba waxaa dhacday dowladda soomaaliyeed inay xirtay jid kasta oo soo gala magaalada muqdisho ama layskaga dhex socdo dhexdeeda magaalada muqdisho dhexdeeda waxaan markii hore u tacsiyeynaha shacabka soomaaliyeed saddexda milyan ah ee ku nool magaalada muqdisho in la joojiyo baroodiqdaas daraaddeed jidadka looga xiray isku socodka loo diiday inay isbitaalada aadaan iskoolada aadaan shaqadooda aadaan laga hor istaagay aad iyo aad ayaan ugu tacsiyaynaya shacabkaas iyada ah waxaan kaloo hoosta ka xariiqaya in cabsida intaas la-eg ee dowladda haysa ee ka haysta xisbiga wadajiriya hoggaankiisa ay ka imaanayso taageerada shacabka oo cabsi laga qabo shacabka soomaaliyeed ee taageersan xisbigan iyo isku soo bixiisa iyo isku imaashaha ay u baroor diiqayaan munaasabadaas iyada ah in cabsi laga qabo daraaddeed culaysi intaas la-eg loo saaray magaaladani waa arrin in hoosta laga xariiqo mudan waxay ii sheegeen saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka nabadsugidda iyo booliska ooan la hadlay in shaqada maanta jidgooyada ay sameeyeen jidxiirada ay ugu dambeysay maalintii ay madaxda igad ku shiraysay magaalada muqdisho xadka intaas la-eg iyo baaxadda jidgooyada intaas la-eg iyo caqabadaha intaas la-eg oo la dhigay waxay kutusinaysaa awoodda uu leeyahay xisbigan iyo taageerada shacab ay haystaan taasna shacabka soomaaliyeed ayaan uga mahad celinaynaa annaga u tacsiyeynayna dhibaatadii maanta soo gaartay waxaan rabaa inaan kaloo hoosta ka xariiqo jidgooyooyinka isbaara dhigashada taangiyada ama beebayada ciidanka booliska soomaaliyeed ee ugu deeqday beesha caalamka ee hoteelada hortooda lagu jarayo biraha la qufulayo xildhibaanada la xayirayo shacabka la joojinayo waxaa shalay ka hadlay xubnaha bulshada rayadka iyo hoggaankeeda waxay tilmaameen si cad u sheegeen in haddii la waayo sbaceka siyaasadeed ay dadku ku cabiri karaan ra'yigooda iyo aragtidooda ay ku samaysan karaan nashaadkooda siyaasiga ah oo ay kusoo bandhigi karaan taageerayaashoodan kula hadli karaan dadkooda haddii la xiro khiyaarka furan ama waddada furan inay tahay waddo dadku inay dareenkooda ku cabiraan si ka duwan si nabadeed inay tahay saas daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa dowladda annagoo ka duulayna waxay maanta samaysay annagoo ka duulayna waxay beedhabo ka samaysay annagoo ka duulayna waxa ay ka samaynayso maalin kasta xildhibaanada iyo shacabka soomaaliyeed ay kula kacayso annagoo ka duulayna waxay maamulada dalka iyo gobollada ku hayso annaga oo ka duulayna waxay ayada dhexdiisa isku hayso in la gaaray xilligii ay ay caqliga iyo maskaxda iyo dadnimada iyo usoo noqon lahayd haddayna usoo noqonina shacabka soomaaliyeed waxgaradkiisa waxaan ugu baaqaynaa iyo siyaasiyiinta iyo inta damiirkale iyo inta dadnimada leba in arrintaan laga hortago in arrintaan la qabto gacmaha nimankaas dhallinyarada ee talada dalka sida nasiibka ku helay in gacanta la qabto la joojiyo la istaajiyo marinkooda intaysan ka gudbin xadka intaysan dhaafin xuduudan ay ka tallaabin oo ayn dalkan iyo dadkan iyo shacabkan dhibaato intaas ka badan u keenin inaan si wada jir ah annagoo ka duulayna xadiiskii rasuulka calayhi salatu salaam ahaa unsur akhaaka daaliman oo madluuman walaalka hadduu gar daran yahay iyo haddii laga gar daran yahayba gacmaha qabo inaan gacmaha qaban nimankaas dhallinyarada ah ee talakaboodka ah ee u dhaqmaya sidii labaatan jiro inay yihiin inaan qabanno inta aysan dhibaato ka weyn noo imaanin annaga shacabka soomaaliyeed ee la hadlayana waa kuwa meel kasta jooga waa kuwa dhib ka soo maray dowladnimada soomaaliya u soo maray usoo tiiri tacabeelay ayaan waxaan ka digaynaa dadka odayaasha dhaqanka lagu sheegay ama culimmada lagu sheegay ee laga hadashiiyo oo la leeyahay dowladda taageera ee magaca dhaqanka iyo magaca diinta iyo magaca dadnimada shacabka soomaaliyeed ku cayaarayana waanu digaynaa waxaan mar kale ka tacsiyeynayaa wiilashii halkan ku dhintay ee ku shahiiday waxaan kale u tacsiyeynayaa shacabkii maalin lagu laayay magaalada baydhabo oo sida arxandarrada ah loola mucaamilay ee taangiye ciidan ajnabiga lagu fasaxayna waan u tacsiyeynayaa ayagana waxaan leeyahay maalin xaqiina aad heli doontaan ayaa imaan doonto xisbiga wadajir waa xisbi u taagan xuquuqda shacabka wuxuuna ku taagee wuxuuna ku taagan yahay taageerada shacabka waxa ay dowladda uga cabsanaysana ma haysana ciidan iyo awood aan leenahay maaha waa taageerada shacabka maalintaas ayaan ii abaalgudi doonaa dhammaanteen hadduu la yidhaahdo taageeradiinana waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu